iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee luukos laba iyo tobankii rasuul iyo shuqulladoodii laba iyo tobankii ayuu isugu yeedhay wuxuuna siiyey xoog iyo amar ay jinniyada oo dhan ku saaraan oo ay cudurro ku bogsiiyaan wuuna diray inay boqortooyadii ilaah ku wacdiyaan dadka oo ay bogsiiyaan kuwa buka wuxuuna ku yidhi waxba safarka ha u qaadanina ama ul ama qandi ama kibis ama lacag laba khamiisna ha qaadanina guri alla gurigaad gashaan jooga meeshaasna ka baxa kuwa alla kuwii aan idin soo dhowayn markaad magaalada ka baxdaan siigada cagihiinna ka dhabandhaba inay mara ka geys ah ku ahaato markaasay baxeen oo tuulooyinka ayay dhex mareen iyagoo injiilka ku wacdiyaya oo meel walbaba kuwo buka ku bogsiinaya herodos waa welwelay markaasaa taliya herodos maqlay waxa dhacay oo dhan wuuna shakiyey waayo qaar baa yidhi yooxanaa ayaa kuwii dhintay ka soo saro kacay qaarna waxay yidhaahdeen eliyas ayaa soo muuqday qaar kalena waxay yidhaahdeen nebi nebiyadii hore ah ayaa soo saro kacay markaasaa herodos wuxuu yidhi yooxanaa madaxan ka gooyey yuu yahay kan aan waxan ka maqlayo oo wuxuu doonayey inuu arko waxaa cunto la siiyey shan kun oo nin rasuulladii markay soo noqdeen ayay isaga u sheegeen wixii ay sameeyeen wuuna waday oo keli ahaan u kaxeeyey magaalada betsayda la odhan jiray laakiin dadkii badnaa goortay ogaadeen way soo raaceen markaasuuna iyaga soo dhoweeyey oo wuxuu kala hadlay wax ku saabsan boqortooyadii ilaah oo kuwii u baahnaa in la bogsiiyona wuu bogsiiyey goortii maalintii dhammaanaysay laba iyo tobankii ayaa yimid iyagoo ku leh dadka badan dir si ay u tagaan tuulooyinka iyo beeraha ku wareegsan oo ay ugu hoydaan oo cunto uga helaan waayo meeshan cidlada ah ayaynu joognaa wuxuuse ku yidhi idinku siiya waxay cunaan waxay ku yidhaahdeen annaguna wax ka badan shan kibsood iyo laba kalluun ma hayno inaannu tagno oo dadkan oo dhan cunto u soo iibinno maahee waayo waxay ku dhowaayeen shan kun oo nin wuxuu xertiisii ku yidhi u fadhiisiya koox koox konton konton ah sidaasay yeeleen oo wada fadhiisiiyeen markaasuu wuxuu qaaday shantii kibsood iyo labadii kalluun oo intuu cerka eegay ayuu barakadeeyey oo kala jejebiyey oo xertiisii siiyey inay dadkii badnaa hortooda dhigaan markaasay cuneen oo ka wada dhergeen waxaana la guray jajabkii ka hadhay oo laba iyo toban dembiilood ah butros wuxuu qiray inuu ciise yahay masiixa intuu keli ahaan u tukanayey ayaa xertiisii la joogtay markaasuu weyddiiyey isagoo leh dadkii badnaa ayay igu sheegaan way u jawaabeen oo ku yidhaahdeen yooxanaa baabtiisaha qaar kalena waxay yidhaahdeen eliyas qaarna waxay yidhaahdeen nebi nebiyadii hore ah oo soo saro kacay markaasuu wuxuu ku yidhi idinkuse yaad igu sheegtaan butros ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi masiixii ilaah ciise wuxuu sii sheegay dhimashadiisa iyo sara kiciddiisa laakiin wuu waaniyey oo wuxuu ku amray inaanay ninna waxaas u sheegin isagoo leh waxay waajib ugu tahay wiilka aadanahu inuu wax badan ku xanuunsado oo ay waayeellada iyo wadaaddada sare iyo culimmada diidaan oo la dilo oo maalinta saddexaad la sara kiciyo waa in nafta la diido markaasuu wuxuu kulligood ku yidhi mid un hadduu doonayo inuu iga daba yimaado ha is-inkiro iskutallaabtiisana maalin walba ha soo qaato oo ha i soo raaco waayo kan doonaya inuu naftiisa badbaadiyo waa lumin doonaa laakiin kan naftiisa u lumiya aawaday kaasaa badbaadin doona waayo nin maxay u taraysaa hadduu dunida oo dhan helo oo uu islumiyo oo khasaaro maxaa yeelay ku alla kii ka xishooda aniga iyo hadalkaygaba wiilka aadanaha ayaa ka xishoon doona isaga goortuu ku yimaado ammaantiisa iyo ammaanta aabbihiis iyo tan malaa'igaha quduuska ah laakiin run baan idin sheegayaa kuwa halkan taagan qaarkood sinaba dhimasho uma dhiman doonaan ilaa ay arkaan boqortooyada ilaah ciise muuqiisu waa isbeddelay abbaaraha siddeed maalmood hadalladan dabadood waxaa dhacay inuu waday butros iyo yooxanaa iyo yacquub oo buurtuu fuulay inuu ku tukado oo intuu tukanayey araggii wejigiisa ayaa si kala noqday dharkiisuna caddaan ayuu la dhalaalayey oo bal eeg laba nin ayaa la hadlayay isaga waxayna ahaayeen muuse iyo eliyaas oo ammaan ku soo muuqday oo waxay kala hadlayeen dhimashadiisa oo yeruusaalem dhowaan ku dhammayn lahaa laakiin butros iyo kuwii la jiray ayaa hurdo la cuslaaday oo goortay tooseen ayay arkeen ammaantiisa iyo labadii nin oo la taagan kolkay ka tegayeen waxaa dhacay in butros ku yidhi ciise macallimow waxaa inoo wanaagsan inaynu halkan joogno haddaba saddex waab aannu ka dhisno mid adaan kuu dhisaynaa midna muuse midna eliyaas waayo ma uu garanaynin wuxuu leeyahay intuu waxaas lahaa waxaa timid daruur oo iyaga haraysay wayna baqeen kolkay daruurtii galeen daruurtiina waxaa ka yimid cod leh kanu waa wiilkayga aan jeclahay ee maqla isaga goortii codkii ahaaday ciise keliya ayaa la arkay markaasay iska aamuseen oo maalmahaas ninna uma ay sheegin wixii ay arkeen wiilkii jinniga qabay waa la bogsiiyey maalintii xigtay goortay buurta ka soo degeen waxaa dhacay in dad badani la kulmay isaga oo bal eeg nin dadkii badnaa ka mid ah ayaa qayliyey isagoo leh macallimow waxaan kaa baryayaa inaad wiilkayga eegto waayo waa madigayga oo bal eeg jinni baa qabsada oo dhaqsaba wiilkaa qayliya jinniguna waa gilgilaa oo wiilku afkuu ka xumbeeyaa dhib ayaa jinnigu kaga baxaa isagoo aad u burburinaya waxaan xertaada ka baryey inay ka saaraan wayna kari waayeen markaasaa ciise u jawaabay oo ku yidhi qarniyahow rumaysadka daranu oo madaxa adagu ilaa goormaan idinla jiri doonaa oo ilaa goormaan idin dulqaadan doonaa wiilkaaga halkan keen intuu weli soo socday jinnigii ayaa jeexjeexay oo gilgilay markaasaa ciise jinnigii wasaqda lahaa canaantay wiilkiina ayuu bogsiiyey oo aabbihiis ku celiyey kulli way ka wada yaabeen ilaah weynaantiisa ciise baa mar labaad dhimashadiisa sii sheegay laakiin intay kulligood la wada yaabsanaayeen wixii uu sameeyey oo dhan wuxuu xertiisii ku yidhi hadalladanu ha galeen dhegihiinna waayo wiilka aadanaha ayaa dadka loo gacan gelin doonaa laakiin hadalkaas ayay garan waayeen waana laga qariyey si ayna u garan wayna ka cabsadeen inay hadalkaas wax ka weyddiiyaan is-hoosaysiinta waxaa ka dhex dhacay dood ay is lahaayeen kee baa ahaan doonaa kan inoo weyn laakiin ciise markuu gartay fikradda qalbigooda ayuu ilmo qaaday oo is-ag joojiyey markaasuu ku yidhi iyaga ku alla kii magacayga ku aqbala ilmahan wuu i aqbalaa oo ku alla kii i aqbalaa wuxuu aqbalaa kii i soo diray waayo kii idinku wada yar kaas ayaa u weyn midba midka kale ha u dulqaato yooxanaa baa u jawaabay oo ku yidhi macallimow waxaannu aragnay qof magacaaga jinniyo ku saaraya oo waannu u diidnay waayo isagu nama uu soo raaco laakiin ciise wuxuu ku yidhi ha u diidina waayo kan aan idinka gees ahayn waa idinla gees ciise wuxuu u kacay yeruusaalem dadka reer samaariya sooma ay dhowayn goortii wakhtigii isaga kor loo qaadi lahaa uu dhowaaday wuxuu wejigiisa u jeediyey inuu yeruusaalem tago markaasuu hortiisa cid u diray oo intay tageen ayay galeen tuulo reer samaariya ah inay wax u diyaariyaan isaga iyaguse ma ay dhowayn waayo wejigiisa ayaa u jeeday xagga yeruusaalem markaasaa xertiisii yacquub iyo yoxanaa goortay arkeen waxay ku yidhaahdeen sayidow ma doonaysaa inaannu dab amarno inuu cerka ka soo dego oo baabbi'iyo isaguse waa ku jeestay oo canaantay iyaga oo ku yidhi garan maysaan caynkii ruuxa aad ka tihiin markaasay waxay aadeen tuulo kale sida loo imtixaamo kuwa doonaya inay xer noqdaan oo intay jidka ku socdeen nin baa ku yidhi isaga waan ku raacayaa meel alla meesha tegtidba markaasaa ciise wuxuu ku yidhi dawacooyinku godod bay leeyihiin shimbiraha cirkuna buulal bay leeyihiin laakiin wiilka aadanuhu meel uu madaxiisa dhigo ma leh mid kalena ayuu ku yidhi isoo raac laakiin isagu wuxuu ku yidhi sayidow horta ii oggolow inaan tago oo aabbahay soo aaso laakiin wuxuu ku yidhi iska daa meydadku ha aaseen meydadkooda laakiin adigu bax oo boqortooyadii ilaah ku wacdi mid kale ayaa yidhi sayidow waan ku raacayaa laakiin horta ii oggolow inaan kuwa gurigayga jooga ku soo idhaahdo nabadgelyo ciise ayaa ku yidhi ma jiro nin gacantiisa mixiraad ka saara oo dib u eega oo u qalma boqortooyada ilaah